warka ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay mas-uulkii u baahday inuu u safro dibadda uu fasax weydiisanaya xafiiska abiy axmed xukuumadda adis ababa ayaa arrintan uga gon leh inay ku xakamayso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee iyada ka dhanka ah iyo safarada aan muhiimka ahayn ee ay dibadda uga safrayaan mas-uuliyiinteeda dadka xilalka ka haya dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa lagu eedeynayaa in in badan ay safarro ku aadi jireen waddamo dhowr ah xogaha iyo macluumaadka la helayo ayaa sheegaya in lacago badan ku khasaareen ama ku baxeen safarada joogtada ah ay ku aadeen mas-uuliyiinta waddanka itoobiya iyadoo sidan oga fakaraysa dhaqaalaha ka baxayo jeebka xukuumadda adis ababa ayaa dowladda federaalka ee hogaamiyo xasan sheekh maxamuud xilligii uu bulshada wax uga qaban lahaa lacagaha laga qaado shacabka ayaa ku dhammaanayo safaro wax faa'iido ah ugu jirin haba yaraatee ummadda soomaaliyeed